taliyaha laanta socdaalka soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamed ayaa sheegay in uu waraaq ka helay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde oo sida uu sheegay kaga codsanayo in uu xafiis laga bixiyo baasaboorada iyo jinsiyadaha soomaaliya laga furo somalilan waa sida uu sheegay arrintan ayaa wariyahayaga jacfar kuukaay uu ka waraystay taliyaha ujeeddada uu maanta shirka jaleed qabtay
shirkana jiraad maanta wuxuu deerada saarayay marka ugu horeyso safaradii aan soo galnay iyo horumarkii la soo gaaray iyo wixii aan qabanay inaan ummadda uga waramo midda labaadna wuxuu ahaay walwalka iyo walaaxa iga saaran iga gaarayo dadkaas soomaaliyeed oo leeyahay dalkaa laydinka bixinayaa dhibaatadeeda iyo xaqabxumadeeda iyo inaan weli ummadda u sheegna inaan waxaas wax qof gaara u yamaan annaga aanaanan la qabin dadka kaleoo soomaaliyeed oo degan maamulka somalilandna dalkan wax iska bedela ay jirin inay yimaadaan inay ka shaqaystaan inay ka baxaan inay ku noolaadaan wax iska bedela arraacgashiina oo arrintaas ku saabsan inaynan inan agtayna ka suuragalka ahayn dad baa walaac ka qabay haddii dad koonfurta u dhashay halkaasi laga soo tarxiilo oo halkan lagu soo celiyo ama sidaasoo kale ay koonfurtana ka dhacdaa arrintaasi ma dhacaysa marna miyad leeda arrintaasi ma dhacayso mana dhici karto sababtoo ah siyaasad keliya arrinku maahan dadka soomaaliyeed waxaa ka dhexeeyo waxaan birina goyn karin ee biinaya dhaqi karin waxaa miiska kuu saaran warqad calaamadda somalilan ay saaran tahay oo kugu socota adiga ama xafiiskaaga ku socota warqadaasi yaa soo qoray maxaase ku qoran horta somalilan aniga warqadda miiska ii saaran waxaa ii soo qoray wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cabdi wuxuu u soo qoray qolo ou leeyahay waxaan doonayaa in maamulkaas somalilan looga furo xafiisyo oo baasaboorka soomaaliya laga bixiyo dadweynaha ku dhegaysanaya bal u akhri warqaddu siday u qoran tahay ujeedda codsi furitaan xafiis markaan arkay codsiga uu soo qoray xafiiska safari travel agency markaan arkay baahida shacabka somalilan markaan arkay siday siday lagama maarmaan u tahay in shacabku helo baasaboor soomaaliyeed markaan arkay in xafiiska codsiga soo qortay uu qaban karo hawsha waxaan idinka codsanayaa inaad noo ogolaataan furitaanka xafiiska socdaalka jinsiyadda ee somalilan inkastooy ay jiraan kala duwanaansho siyaasadeed haddana shacabka iyagu kama maarmi karaan helitaanka baasaboor soomaaliyeed waxaa qoray cali maxamed waran cabdi wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan adinku ma fuliseen mise waa diideen codsigan idinkaga yimid waran cabdille fahantiisa aniga codsigan mana diidin mana aanana fulin marka waxaan fulin lahayn ama diidi lahayn markii asaga codsigiisa ku xirnaan laheed annaga horena waa u bixi jirnay haddana waa bixinaa waxaan u haystaba inay in sii geesinimo gelinayo laakiin anigu hadda ugamana jawaabin oo jawaab kama siin oo haana ma dhihin mayna ma dhihin wax hadda zaa'id ay soo kordhinaysana ma laha oo waxaan hore walba aan ku niilo aan bixinayna aheed marka asay u taallaa laakiin isla wasiirka mar dhoweyd oo aan waraysanay isaga ayaa ka cuudubilaysay in baasaboorka soomaaliga ah aanu qaadan weligiina aanu qaadan haddana shacabkii somalilan buu u dalbayaabaan u fahmay warqadan in baasaboorka soomaaliyeed la siiyo horta haddii baasaboor la yihahda nin baasaboor yaqaano asaa bixi jiro baasaboor ma markaanu u qaldan yahay mase wuxuu qaldan yahay markuu ka yaqyaqsoonaayo aniga waxaan qabaa xataa wuu diidi karaa baasaboorka inuu diido wax broblema ma ahan isdiitaan soomaaliya maanta wada dhex yaallaa gobol gobol kasta dhibaataa dhex taallo wax hadda zaa'ida oo dhibaataa maha inuu yidhaahdo baasaboor ma rabno ma aniga uma arka dhib laakiin waa ka yaqyaqsoonayaa iyo inuu ka cuudi bilaystay iyo waxa waaye waxyaaba xasaasi ah oo ummadda ku dhex abuuraayo mase shacabkaa been loo sheegaya marna tan la qoraya marna idaacadda laga maqalsiinaya waa ku yaqyaqsoonaya marka asaa la weydiya suaashaas waxaad warkaaga waxaa ku jiray in muwaadiniin somalilan ka soo jeeda oo dibadaha ku nool ay haystaan baasaboorka soomaaliya marka uu ka dhacana safaaradaha soomaaliya ee wadamadaasi ku yaala ay tagaan arrintaasi sidee bay ku suurtogeli kartaa haddii madaxdii somalilan ay baasaboorkii soomaaliyeed diideen islamarkaana ay sheegeen in baasaboor somalilan u gaara ay leeyihiin waxaa la rabaa horta mog tahay aniga ma rabo aniga siyaasi ma ahay mana rabo arrimaha siyaasadda inaan dhex galo ma rabo laakiin aniga waxaan ka hadlayaa arrimaha aniga aan mas-uulka ka ahay oo aan shaqadooda shaqadeeda aan gacanta ku hayo aniga waxaan aqaanaa baasaboor waxaana ka shaqeeyaa basaboor iyo iyo iyo jinsiyad basaboor haddii ay leeyihiin oo sida cali uu sheegaya uu leeyahay safaaradda soomaaliyeed ee dadka muwaadiniinta oo asaga tirsanaya ay ka dhasheen ayuu intuu garab furto ay intay ka leexdaan safaaradda safaaradda soomaalida ka leexdaan ay taas aadi lahaayeen marka mar hadduu intuu safaarad furo basaboor u geyn karin in ummadda uun lagooyin loo geysanayo keliyan u haystaa laakiin afkiisa cali warka cali iyo waxaa ka yeedhaya cali aniga soomaali ku kala goy mayno sooma sida ay ugu furayatay ugu furan tahay sida loo sii jiraa loo siinayaa maalintuu xafiis furto calan calanka soomaalida suran safaaradahaas mid mid kala lamida oo garab surto safiir g d watan oo soo garab dhigto baasaboorna u geeyo maalintaasuu ummadda wax u qabtay waxaan ka warhaynaa inaad eh, ku faafiseen eh, eh, goobo baasaboorka soomaaliga ah laga qaato eh, guud ahaan gobolada wadanka eh, gobolada somaliland ma geyseen ha wuu ka shaqeeyaa magaalada hargeysu ka shaqeeyaa burxu ka shaqeeyaa boorabuu ka shaqeeyaa ha asaga soona laga qaataa haddaad ii timaado baraadkiaan kutusaya oo kasoo wada baxday anigu shacabka sidii rabana ku helaan haddii midna soo wejistaan waaskeeda hadda qaar online nagu soo wejistaan oo aan imaan karin midda labaad sam- ee- ee- ee shacabkaas oo cali uu jirka u yahay badankooda waxay tagaan ee, ee, garoowe iyo boosaaso ya iyo khaatamo hadda aan furnay ayay ka qaataan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha laanta socdaalka soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamed oo magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a jacfar kuukay dhinaca kalena waxaa qoraalka warqadaasi uu jenaraal gaafow ka hadlay aanu ka wareysanay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed warnacadde ismaaciil xuseen farjeer ayaa weydiiyey bal in uu qoray warqadaasi iyo in kale
horta wa wa wa waxa la yaabo maaha in in wararkaas kalama maqlo soomaaliya laakiin midaan kuu sheegaya waxa weeyaan gaafow wuxuu ahaa sarkaalkii aan madaxda u ahaa ayuu ahaa immigratkan wada joognay taliya-xigeenkaygii buu ahaa waa sarkaal wanaagsan oo runtii dishiblay dishiblay wanaagsan buu ahaa laakiin waan garanayaa cidda fartaa gortay ee ku kaliftay senadaarku inuu ku hadlo waxyaabaha noocaas oo kale iyo hadda ka sii daayo waxa weeyaan oday xasan madaxweynaha soomaaliya runtiina wax laga yaabo maaha waayo waa ninkii sheegi lahaa soomaaliya waxay ku jirtaa broseska boqol kun iyo lix iyo tobanka caalamka ugu sheekeynaya lahaa soomaaliya ku jirta marka wax la bixi isla ma aha inuu warqad beena anigana iga qor u yidhaahdo cali waran caddaan qoray wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland laakiin waxaan leeyahay waa umuur aada iyo aad looga naxa wey laakiin wasiir een, haddaad si cad u sheegtid een, taliyaha akhriye oo wuxuu yidhi wasa- een, annagu nagu soo hagaajiye adigu markaad si toosa u sheegtid ma jirtaa waraaq aad toos ugu qortay xafiiska laanta socdaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo aad ku codsanaysaan in xafiis laydinka furo hargeysa waxaan kuu sheegay inuu gaafo ahaa sarkaalkiisa oo daiyey madaxda u ahaa anna waxaan ahay wasiirkii daakhiliga somaliland haddana wax qorayo dee cidda wax u qorayo waana garan kari lahaa laakiin waxa weeyaan waa arrin beena sidaa aan sheegayna waxa weeyaan arrin dacaayad oo ka da- sida kaba ay u maydhaamayaan jiritaanka somaliland iyo shabakii aanaan ku jirin inay lahaayeen waanu ku jiray way ku jireen ayuu ahaayeen bay tanna lama bixiisan karo inuu odayga wadanka madaxda u ahay inuu ku dadaalo waxyaabaha noocaas oo kale ah oo ka mida dibidaariyada somaliland uu wado waan gartay een, qolo safaari la yidhaahdo inna ma u qortay wax een, eh, taakulayna oo waraaqaad ku lifaaqday oo aad tala ku siinaysay mase taqaana qolo ta- een, safari travel agency la yidhaahdo meel ma aqaano ma jirto waraaqaa weligii soomaaliya umaan gurin tan iska daayo mid kale umaan gurin iska daa saraakiisha oo madaxweyne wadaanu ka yaqiiqsaa inaan u qoro waayo umad dhan oo been iyo daacadaro iyo foolxumo iyo halaag ka shaqeysa xiriir lama lihin mid dowladeed lama lihin mid shaqeyna lama lihin waa waa been cad sida ay beenaha kala sameeya maaragtay warkeyguna wuxuu leeyahay baasaboor anaa ku safra waan meelba waan ku tagnaa wadamo badan baa aqoonsan inta kalena imikaan isu diri jiraan ay aqoonsadaan wuxuu sheegay taliyuhu in xafiisyo ay ku leeyihiin ama ay ka bixiyaan baasaboorada dowladda federaalka ah ee soomaaliya magaalooyin uu tiriyey oo boorama ama hargeysa ama meelo kale ay ka mid yihiin marka ma jiraan waxba kama jiraan beelaha ay sheegaan bay kamid yihiin laakiin hadday jirto hadday jirto ha soo sheego halka uu ka furan yahayna qofka wakiilka u ah waxaan u diri doonaa xabsiga laakiin wax jiraba maaha xafiise ka furanina ma jiraan soomaaliyana halkan wax nufuuday ku leedahay haba yaraatee ma jiraan dadka reer somaliland waxay ku safraan baasabooro somalilanda markay u baxayaan muxuu ahaye caafimaad sida ethoobia ingiriiska iyo maraykanka meelaha kalena dadka badankiisu waxay leeyihiin baasabooro kale waxaa jiri jiray baasaboor hore oo berigii aan soomaaliya isku jiray ee dad badan oo berigaa hore haystay oo qaatay oo iyana sida imaaraadka iyo meelaha carabta kamid a qaar ku haystay waa jiraan laakiin inta badan dadka iyaga iyo dawladduba waxay isticmaalaan baasaboorka somaliland oo meelo badan laga aqoonsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar